بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدكي مرة مرة يا مركة كواد وحان سلامة يا رمان مداحدة المسؤولين يا رمان شعب وينها reer galmudug gaar ahaan reer gaalkacyo oo runtii munaasabadan iyo xafladan soo dhaweynta ah ee aniga iyo wafdigii ila socda noo sameeyey aada iyo aad ayaan idkaga mahad celinaynaa soo dhaweynta sharafta leh marxabeynta sharafta leh ee aadna soo dhaweyseen runtii waxaan u aragnaa inay tahay ixtiraam iyo qadaro weyn oo aad mas-uuliyiintiina iyo madaxdiina iyo qarankiina aa u haysaan aada iyo aad ugu mahadsantihi sida aad la socotaan muddadii dhowrka isbuuc aheeda la soo dhaafay waxaan arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka indiya oo qalliin dhinaca wadnaha la iga soo sameeyey waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in xaaladeyda caafimaad alxamdulilahi rabbilcaalamiin ay aada iyo aada u fiican tahay una wanaagsan tahay qalliinkii lagu soo sameeyna uu ahaa siduu dhakhtarka uu ii sheegay ama noo sheegay mid aada iyo aada u guulaystay inuu ahaa haddana inaan shaqadii iyo hawlihii aan ummadda iyo qaranka u haynay aan dib ugu soo laabtay waxaan u mahad celinayaa anigoo munaasabaddan ka faa'iidaysanaya dhammaan shacabweynaha soomaaliya gaar ahaan shacabka reer galmudug cid kasta oo xanuunkayga ka welwashay cid kasta oo ii soo duceysay cid kastaoo runtii ka naxday kana tiiraanyootay aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan shaki lahayn ducadii aad iisoo ducaynayseen inuu ilaahay igu kaalmeeyey iguna samata bixiyey waana ku mahadsantihiin dhammaantiin haddaan arrintaas dhinacaas aan oga baxo waxaan rabaa inaan howlahanagii iyo shaqooyinkanagii wax yar aan ka taabto waxaa ugu horeeya shaqo iyo howl inaga dhexaysaah arrinta nabadgelyada iyo amniga ayaa ugu horeysa arrinta amniga iyo nabadgelyada arrin aada iyo aada ahmiyadeeda u leh waayo gaar ahaan arrinta la dagaalanka argagixisada annagu haddaan nahay reer galmudug waxaan ku caanbaxnay caanna ku nahay inaan mar walba la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga ay ahmiyadda koowaad noo tahay galmudug ma aqbalin mana aqbali doonto inay noqoto hooy argagixisada ma aqbalin mana aqbali doonto inay argagixiso iyo ayada wada noolaadaan waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gacan naga siinaysa la dagaalanka argagixisada diyaara u nahay waana soo dhaweynaynaa laakiin waxaan ka rabnaa ciddii gacanna siinaysahay inay hay-adaheena amniga iskaashi la yeeshaan buuxa la yeeshaan maxaa yeelay hay-adaheena amniga maxaa yeelay hay-adaheena amniga ayaa kaga fara dhuudhuuban xog badanna ka haya waxa iyo xaaladda jirtaa xog badan ka haya hay-adaheena amniga ayaa sababi kara in ay bulshada iyo ciidamada kala duwan ee arrimahaas ka shaqeynaya is isku dhicin marka waan soo dhaweynaynaa cid alle ciddii gacan naga siinaysa hadday tahay ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo hadday tahay ciidamada kale ee maaragtay dibadda hadday tahay waan soo dhaweynaynaa waxaanse rabnaa in iskaashigaasi iyo wada shaqayntaasi ay jirto ayaan rabnaa waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto inaan ugu baaqo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee dariskeenna ah walaalaheena ee reer puntland runtii marar badanna waa ugu baaqnay haddana waa ugu baaqaynaa annagu haddaan nahay reer gelmudug waxaan diyaaru nahay iskaashi buuxa inaan kala yeelano arrimaha nabadgelyada iyo la dagaalanka argixisada waxaan aaminsannahay garwaaqsannahayna in haddii puntland aysan nabad ahayn gelmudug aysan nabad noqonayn haddii gelmudug aysan nabad ahaynna puntland aysan nabad noqonayn sidaas si la mid ah gaalkacyo labadeeda dhinac in dhinacna nabad tahay dhinacna nabaddiba tahay inaysan suurtogelayn ayaan aaminsannahay garwaaqsannahayna marka saa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa diyaarna u nahay hay-adaheyna amniga iyo xubnadeena kala duwan ee dawladda inaan iskaashi iyo wada shaqayn dhow aan ka wada yeelano arrimaha puntland arrimaha nabadgelyada saaxiibadeen iyo dariskeenna iyo walaalaheen reer puntland ayaan ugu baaqaynaa haddaan dhinaca nabadgelyada aan maaragtay ayadana intaas ku hakiyo waxaan rabaa dhinaca siyaasadda inaan wax yar ka ilaahdo ayadana dabcan sidaad la socotaan waddanka waxaa ku soo fool leh arrimo doorashooyin ayaa ku soo fool leh waddanku waxaa ku soo fool leh isbeddel dhinaca siyaasadda ayaa ku soo fool leh galmudugna xubin firfircoon ayay waxay ka tahay arrimaha ayaga ah xubin firfircoon ayay ka tahay dhammaan shirarkii iyo madalihii madashii kala duwneed ee la qabanayana runtii si dhamaystiran oo wanaagsan ayaan uga qayb galnay kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimahaas caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go-aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka puntland arrintaa ayada ah haddaan nahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin xubnihii xubnihii iyo wafdigii noo matalayay madashana lagalamana tashan go-aankaasna waxba kama aysan qaadan sababtaan u diidaynaa xubnahaas dheeriga ah ee lagu darayna waxay tahay waxaan u aragnaa inay tahay sabursi inaytaan u aragnaa waxaan u aragnaa maamulka walaalaheena oo reer puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi a watay in haddana saddex iyo toban xubnood looga dhigaahay waxaan u argnaa inay tahay dheelitir la-aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaada aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay waxaan u aragnaa ugu dambeynna inay tahay dheelitir la-aan oo ku imaanaysa matalaada qabaa'ilka ee aqalka sare taasna dhaawac taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa ayadaa in dibu eegid lagu sameeyo maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo ma filayo mana malaynayo waxaan rabaa gebagabadii annagoo kolley isla sii joogi doonna wax badanna kasii wada hadli doonna inaan tacsi iyo tiiraanyo halkan uga soo jeediyo xubnihii iyo mas-uuliyiintii iyo madaxdii reer galmudug ee ku geeriyooday shirkii baabuur ama gaari ku qalimay jidka u dhexeeya gaalkacyo iyo cadaado xubnahaas oo kale ahaa wasiiru dowlaha uweys macalin saciid uweys macalin uweys cali saciid iyo wasiiru dowlaha maaliyadda baashi iyo nabadoonka weynaa ee caanka ahaa nabadoon digsi oo intoodaba runtii ahaa dad mas-uuliyiina oo galmudug qiimo iyo qaayo badan ugu fadhiyey waa ka xumahay runtii inaan xilligaas xilli xaaladeeda caafimaad ee aada u xumayd ee ahayd xilli tacsida iyo tiiraayada reer galmudug aanan la wadaagi karin inay ahayd laakiin hadda ayaan waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan reer galmudug ee tacsidaas iyo tiiraanyadaas inaan la wadaago ayaan rabaa allah u naxariisto walaalaheen sanadii firdowsiyeed allah ka waraabiyo annagana samar iyo imaan allah naga siiyo aad iyo aad umahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu